kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka habeennimo kuwada ugu dooroon waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in dowladda hadda joogta ee maraykanka ay ka go'an tahay in ay kaalmayso soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo guddoomiyey kulankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan guddi-hoosaadka golaha wasiirada madaxweynaha soomaaliya oo ka qaybgalaya aaska boqortooyada ingiriiska xilli uu maanta tegay london madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ee laga soo doorto soomaaliya ayaa kala hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo agaasimaha madaxtooyada oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha uu ka warbixiyey kulanka madaxweynaha ee maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeen wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwada ugu dooroon waa axad taariikhduna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha seteembar sannada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda hadda joogto ee mareykanka ay kaalmeyneyso soomaaliya madaxweynaha ayaa hadalkan u jeediyey jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka maraykanka gaar ahaan washington madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgelaya meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa maraykanka ka wada shirar aan kala go' lahayn safarka aan nimiday shalay iyo maanta shirar consecutife ah oo aan kala harlay inaan galnay bentagonkaan shalay shir ku galnay white housekaan tagnay state departmentgaan maasha tagnay treasuryga ayaan sidoo kale la kulannay dhammaan madaxdii mas-uuliyiinta hay-adaas madaxda ka aan aragnay dhammaanna it was very very positive dowladda maraykanka ee xilligaan joogtahay way ka go-an tahay soomaaliya inay kaalmayso
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gobolka virginia ee duleedka magaalada washington kula kulmay jaaliyadda soomaaliyeed ee washington madaxweynaha ayaa khudbad dheer oo uu ka jeediyey kulanka ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha ammaanka dagaalka al-shabaab abaaraha fursadaha ganacsi iyo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladdiisu rajaynayso in muddo sanad ah ay kusoo gebagabayso dagaalka al-shabaab waa siduu hadalka u dhigay ilaahay iidankiis in the next one year shabaab oo dalka laga waayey ama meelo yaryar weli kusii dhammanoo lasii daba socdo dalkun isu furmay inta badan ayaan keeni doonaa haddii alla yidhaah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay baaxadda abaaraha ku dhuftay dalka bal midda abaaraha hana lagala shaqeeyo ha laysku noqdo tiradiinna waa badan tahay hal hal doolar laba laba doolarood isku dartaana wax weyn ah arrinta abaaraha waxaan codsanaynaa in aad dib u fiirisaan waana fiirin jirteen dayaasporada soomaalida meel kastoo ay joogaan khaasatan north america wax badana yaa yaa laga rajaynayaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay hayaan ha loo gurmado macquul ma ahan inaan qaday quraac iyo casho aan cunno ilmaheenna aan siino markaan dhakhtarka geyna ilmaheennu dhakhtarkuna yidhaahdo overweyd waa cunuga ee muxuu ahay cuntada ha laga yareeyana yiraa unug kaloo cunug kaloo soomaaliyeed oo qalfoof ana uu meel taagan yahay sax ma ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qeexay mowqifka dowladda ee wadahadallada soomaaliya iyo somalilan wax kasta oo gooni isutaagga barmoodgaraynaya waa kasoo horjeednaa guddimadka wixii ka soo hara development hadday tahay iyo humanitarian hadday tahay trade iyo business iyo investment hadday tahay all waxa waaye aadan usoo dhaweynaynaa documenti iyo waxa dalka dowladda federaalka looga baahdeeyana horena waa usii jira haddana waa siinaynaa laakiin ini agenda oo midnimadeenna dhaasi hadda dhaawacantay sii dhammaystiraayo
whatever uu yahay ha- ama dhaqaala ha ku soo gabado ama development ha loogu soo gabadee waa diidaynaa mana mana mana qarinayno inaan diidannahay walaalaha ayagana waa u sheegnay annaga gooni isutaagga ma ogolin madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee uu la kulmay u sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso kobcinta dhaqaalaha iyo maalgashiga dalka xoojinta amniga shaqo abuurka dhallinyarada iyo dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed wuxuuna madaxweynaha inta uu ku sugan yahay dalka maraykanka kulamo la qaatay xogayaha arrimaha dibadda dalka maraykanka madaxweynaha bangiga adduunka madaxa hay-adda lacagta adduunka iyo xogayaha difaaca maraykanka isagoo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud khudbad ku saabsan xaaladda dalka iyo qorshaha la dagaalanka al-shabaab ka jeediyey xarunta daraasaadka istaraatiijiga iyo caalamiga ah ee dalka maraykanka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeeray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ahaa in marnaba aysan aqbali doonin gooni isutaagga somalilan waryahayga maryan ladane ayaa warkan sii dhammaystiraysa
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ahaa in marnaba aysan aqbali doonin gooni iskutaagga somalilan madaxweyne muuse biixi oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday magaalada burco ayaa waxa uu sheegay in hadalka kasoo yeeray madaxweyne xasan sheekh uu yahay mid sii kordhinaya cadaawad hor leh oo dhex marta soomaaliya iyo somalilan madaxweyne muuse biixi ayaa carabka ku dhuftay in madaxweyne xasan iyo nin jooga magaalada muqdisho aan waxba laga weydiin doonin gooni iskutaagga somalilan islamarkaana ay iyagu yihiin qaran madax bannaan waa sida uu hadalka u dhigaye
xalay magaalada washington oo dhan waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh markii uu hadlay saddex qodob somalilan gaar buu la hadlay somalilan wuxuu ihi marka koowaad somalilan waxaan u sheegaya inaanaan ogolayn ogolaan doonina somalilan madax bannaan oo goonisu taagta bareed waad dhegeysan doontaa wuxuu yidhi xataa ilaa koob iyo sagaashankii ereyga ah waana la israaciya midna laga maari mooye ma ogolin oo waa ka dagaalgalaynaa wax kastoo soo dhoweynaya somalilan inay xor noqoto goon istaagto waanu ka dagaalamaynaa aqbali mayno kalago xadkii ingiriiska iyo talyaaniguna ayna qaybin maayaan wax ka badan baynu wadaagnaa wuxuu ku daray qodobka saddexaad waan ogolahay waxa leexii noloshooda ah ee ama la maalgelinayo ama baayac mushtarah ama dowladdu siinayaan in aniga la isoo mariyo waanu saxiixayaa waan siinaya si ay isaga noolaadaan waa dhegeysan doontaa qodobka koowaad ereyga a somaliland ogolaan maayo xorriyaddeeda madax banaanideeda iyo la noqoshada gobonimadeedii waxaan ka leeyahay horta soo la soo noqoshada somalilan gobonimadeeda iyo xornimadeeda iyo qarannimadeeda iyo madax banaanideeda ee ahaa xorriyaddii ay ka qaadatay ingiriiska lix iyo labaatankii juun oo afrika o dhan ay kala siman tahay dal kasta oo jira iyo midowgii ay la midowday somalilan soomaaliyadii talyaaniga julaay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii labaduba wuxuu ahaa go-aan ay u madax bannaan yihiin iyo tala ay soo gooyeen somalilan shacabkoodu hadba madaxdii joogtaan ay wakiil ka ahayd cidna labadaa go-aan ma khuseeyo oo wax kama bedeli karaan oo kuma dirqii karaan kamana qaban karaan kumana riixi karaan oo aan ahayn go-aanka somalilan sidaa darteed xasan sheekh iyo xamar nin jooga iyo mid landa jooga iyo mid meel kale jooga oo waxba laga weydiin maayo soddon sano qaran qaran madax bannaan baynu ahayn hadalkaa aad tidhi cadaawadda wuu kordhinaya caqli xumana way tahay soddon sano aynu kala maqnayne waxaa ka wanaagsanaa inaad tidhahdo anu ku leenahay laba dowladoodoo jaar oo walaalo soomaaliya ma ahaana hadday ku deeqaysa weeye adiga
hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku sugan yahay dalka maraykanka uuna sheegay in marnaba aysan dowladda federaalk soomaaliya aqbalaynin nooc kasta oo gooni iskutaag somalilanna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa cadeeyey inay diyaar u yihiin wadaxaajood iyo wax walba oo lagu dhammeeyo isfaham ayna xitaa u ogol yihiin in iyagu soo diyaariyaan qaabka loo heshiinayo iyo qodobada heshiis
mahadsanid maryan madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe oo ku sugan caasimadda muqdisho ayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya ee jubbaland laga soo doorto kala hadlay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkan sii dhammaystiraya waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeennimo dalsan muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta oo axada guddoomiyey kulankii ugu horreeyey oo ay yeeshaan guddi-hoosaadka golaha wasiirada ee tiirka soomaaliya heshiis ah oo ka mid ah lixda tiir oo uu ka kooban yahay barnaamij siyaasadeedka xukuumadda danqaran waxaa lagu soo bandhigay kulankaas qaabdhismeedka guddi-hoosaadka iyo qorsho howleedka hortabinta leh guddi-hoosaadka ah ayaa laga sugayaa istaraatiijiyad guud oo lagu hirgelinayo halbeegyada uu tilmaamayo oo ay ka mid yihiin istaraatiijiyada dhab u heshiisiin dhammaystirka dib u eegista dastuurka dardargelinta arrimaha federaaleynta iyo daadejinta dowladnimada si ambaqaadidda wadahadalada soomaaliya iyo somalilan dimuqraadiyeynta iyo dowlad wanaagga diiwaangelinta dadweynaha iyo hirgelinta doorasho qof iyo coda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa faray xubnaha ka mid ah guddi-hoosaadka tiirka soomaali heshiisa in ay la yimaadaan howlkarnimo iyo hufnaan intaba warkaas caawa halkaad kala socotaan waa dalsan muqdisho sagaashan iyo kow dhibic shan haatan wararka dhinaca dibadda madaxweynaha dalka mareykanka joy baiden ayaa axaddan maanta ah ku sugan magaalada london halkaas oo uu kaga qeybgalayo aaska qaran ee qubiin elizabeth xilli dadka caadiga ah ee u baroordiiqaya ay safaf dheerdheer ugu jiraan si ay u arkaan naxashka uu ku jiro meydka la sheegay in wakhtiga kasii dhammaanayo baiden boqorka jabaan iyo madax kale ee dunida ayaa tegay goobta baroordiiqda oo ah howlka ku yaala xarunta westminster ee baarlamaanka waxa ayna markaa kadib lagu wadaa in ay ka qeyb galaan soo dhoweynta ninka taajka boqortooyada kala wareegaya boqoradda geeriyootay ee boqor jarles bayden oo u dhoofay u k sabtidii ayaa sheegay in elizabeth ay dhigtay rikoor taariikhi a kadib toddobaatan sano oo ay ahayd boqoradda dalkaas ka hor dhimashadeeda siddeeddii bishan iyadoo ahayd sagaashan iyo lix sano jir hogaamiyaasha dalalka barwaaqa sooranka ayaa sidoo kale ka mid ah tobanka waa tobanaanka madaxda dowlada dowladaha caalamka ka socda oo ka qaybgalaya aaska boqoradda iyada oo britain ku jirta howlgalladii ugu weynaa ee abid ee booliska ay ku sugaan ammaanka warkii aad kala socoteen dalsan muqdisho akhyaarta qadarinta iyo qiimaha inaga mudan xilligan waa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel